hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta waxa ay la wareegtay gaadiid nuuca gurmadka degdega ah kaasi oo ka kooban ambalas iyo gaari dabdamis ah waxaana ugu deeqay bangiga adduunka isagoo u soo mariyey mashruuca s c r b guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey gaadiidkan waxyaabaha hay-adda u qabsoomay isagoo sheegay sidoo kale in gawaaridan loogu adeegi doono shacabka soomaaliyeed marka ay la kulmaan dhibaatooyinka hay-adda maaraynta masiibooyinku waxaa ogtihiin inay la kulantay abaar runtii aada u ba-an oo dalka ka jirtay abaartaas iyo kabacdiyo fatahaadano ay ku xegsatay ilaa iyo laba iyo toban milyan oo qofood ayaa la gaaray dalkoo dhan guud ahaan labadii sano runtii hay-addu ay shaqaynaysay waxaan runtii rabaa inaan runtii idiin sheego fatahaadii iyo mataqaanaa waxau ahay ilninadii baasha la dhihi jiray oo dhibaatada wanoo geysatay hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay geysay ilaa iyo lixdan doomood oo ay kala gaarsiisay meelihii goobihii ay fatahaado ay ka jireen oo runtii meelaha qaarkoodna ay aada u dheeraayeen oo transportationka dhib ahaa laakiin hay-addu iyadoo mas-uuliyadda loogu talagala qabsanayso ayay shaqadaasi qabatay hay-adda maaraynta masiibooyinku iyadoo og inay xaaladda dalka ka dhici kartahay oo ama ha naqato fatahaad ama ha naqato abaar ama ha naqato qaraxyadan iyo dhibaatada taagan xaaladaha emergency ku talagelayso waxay tababar u samaysay ilaa iyo saddex boqol dad gaarayo kuwaasoo isugu jiro shaqaalaha hay-adda iyo dad runtii volunteer ah ama dadka runtii iskaa wax u qabso ah oo rabaan in markii dhibaato ay jirtaa aan u yeeranno oo hay-adda kaalmeeyaan kuwaasoo runtii aan u tababarnay qaabka xaaladdu markay dhacdo loola tacaamulo qaabka coordinationka loo sameeyo iyo qaabka runtii loo dadka loo badbaadiyo runtii waxaan ku faraxsannahay inay runtii tababar wada qabaan waxaan u mahad celinaynaa ciddii naga kaalmaysay oo ay ugu horrayso dowladda turkiga iyo dowladda qatar waxaa kalantada hay-addu ay hirgelisay xarunta sodma oo runtii ku taalla elaboorka agtiisa taasoo runtii hay-addu ay dhistay iyadu oo runtii ilaahay mahaddiisa maanta ay qalabaysan tahay diyaarsan tahay xarunta ugu weyn oo eeli woonankana ay ku taallo xaruntaasoo runtii iyadane qalabkeedu u dhamaystiran yahay ama satellite ha naqato ama qalabkii kaleet ha naqato hay-addu u dhamaystirtay si ay usii ay usii saadaaliso xaaladaha imaakar waa ogtihiinoo mar oona ama fataha soo socoto ama abaar soo socotahay xarunta ka digta waaye oo runtii dadka la wadaagto xaruntan aad maanta joogtaan oo xarunta national emergency operation centerka la yidhaahdo runtii waa xarunta looga shaqeeyo xaaladaha deg dega ah xaruntaasoo runtii iyadoo faaruq ay hay-adda u timiday waa ku mahadsan yahay dowladda sweden iyo ciddii naga kaalmaysay laakiin annaga oo kaashanayno haddana dabcan ummadda soomaaliyeed iyo ciddii kaletoona kaalmay karto xaruntan qalabaysan oo runtii wax kasta ay ku diyaarsan yihiin waxaa ku diyaarsan call centerkii oo ay mataqaanaa qalabkiisii iyo wixiisi dhammaay waxaa diyaarsan xarumihii iyo xafiismankii oo dhan waxaa diyaarsan qaybtii emergencyga oo markii loogu talagalo xaalad weyn ay dhacdo ama madaxweynuhu ama barnaamijka inu jaargareey ay tahay oo kulli qalabaysan runtii waa hay-adda iyo runtii labadii sano wax ay gaartay